الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من دهن يده للمصافحة baabu dikri man bal wuxuu u baabaysanyahay sheegiddii iyo xusiddii ee laba xusayay ama la caddaynayay man shaksi dahana subkay oo yadahu gacantiisii adigu dee duhni iyo wax udgoon iyo waxyaalo gacantiisii adigu mariyey lilmusaafaxati gacanqaadkan uu dadka gacan qaadaya daraaddeed balaatar baa inoo iman doona haddii aan la yidhaaho marka waxaana u tarjamadu ay tahay un bal dee waa asarka waxay noogu imanayee axad saxaabadii ka midana weeye ee bal shaksi diib iyo wax udgoon ama duhni mariyey gacantiisii oo wuxuu u marinayaaba ay tahay dadkan u imanayo ama ay kulmayaan ee uu gacan qaadayo taas laajrigeed bal uba mariyey taas wixii kuba yimi ee kuba soo arooray halkaas ayuu baabkeedii yahay atarkiina waa kanoo wuxuu uhi musanifku xadaثna cubayd الlahi بn سacيidi qaala xadaثna khaalid bn khidaaشhin qaala xadaثna cabdالlahi bn wahbin الmisriy can qurayشhin الbaصriyi wahuwa bnu xayaana can haabiti الbunaaniyi an anasan kaana idaa aصbax bal xagga sanadkan ninka labaad ee sanadka ku sugan khaalid ibnu khidaash wallay kunyadiisana abulhaysan baa la yidhaahaa waa nin reer basro ahaa kitaabkeennan iyo kollay muslimna riwaayo waa ku leeyahay sunanta nasaa-i iyo marka la ega kitaab abi daawuud leeyo waa axaadiidu isnaadiya ama musnadka imaam maalik oo kaleo laakiin abi daawuud oon sunanta ahayna riwaayo waa ku leeyahay aymo kala duwan ayaa tawhiiqiya walow xaafid bnu xajar saduuqun yukhti u kaba cabiro waa nin run badane laakiin awqaadda qaarkeed xifdigiisu aanu adkayn oo akhda ay kaba dhacdo laakiin haddana a'imo mid iyo labiyo saddex toona aan ahayn ayaa tawhiiqiyey waana nin dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaa ka mida khilad ibnu khidaash ama cabdullaahi ibnu wahabinde waa imaamkii mashhuurka ahaa waxa weeyaan imaamkii weeye oo dee in badan kitaabka aan kuba soo arki jirnay xaafidkana ahaa addoonka saalixa iyo caabidkana ahaa qurayshin ibnu xayaan dee haabit lbunaani waan garanaynaayo waa nin isaguna hiqa oo kitaab abu daawuud mee bukhaari baan ujeedaa ama kan haba noqda ama kutubtiisa kale saa saxiix oo kale riwaayo waa ku leeyahay abu daa-uudna riwaayo waa ku leeyahay laakiin kutubta kale dikri ama riwaayo kuma laha ee afarta ah iyo waxyaalihii kale soo raacay kutubtaasi aimada kale leeyihiin baltaas oo kunyadiisana abubakri baa la idhaha isna waa dee taa waa nin reer basra waaba taa ay noo taalo inuu reer basra ahaayo waa nin hiqaan leeyahy oo loogu kalsoonyo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ama dabaqadii ugu horreysay ah bal sanadku kaa weeyeen wuxuu yidhi haddaba thaabit lbunaani ana anasan anas kaana wuxuu ahaa idaa asbaxa markuu waa beriisto dahana wuu dhaali dhaashi wuu dee duhni iyo ayuu marin jiray dedow gacantiisa wuxuu kuba subki jiray biduhnin duhni dayibin udgoon oo udgoon leh limusaafaxati ikhwaanihi dadka walaalihii ee dee muslimiinta ah ee ilaah daraaddii ay ku walaalayeen kuwaas waa ixtiraamkood maamuuskood iyo gacanqaadkood horena waxaynu u soo marnay meelihii qiblada iyo dhunkashada iyo abwaab dhowr oo aynu taa kuba soo aragnay anas ibnu ameelka khaasatan thaabit lbunaanina waan soo sheegay iyagoo arrintu tahay gacantii uu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh beecada kula galay ama si kaleba uula musaafaxooday taas iyagoo eegaya inay dee dhunkan jireenbo ama khaasatan haabit oo kale waa arrin uu laba iman jiray oo uu la iman jirayba taas yad rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh gacan qaaday oo gacantiisii shariifad ahayd in badan taabatay baycadiina kollay dee rasuulka ilaahayna waqtiyo kulamo mubaayacooday waa taas waa nooca xusuusteedii iyo ikraamkeedii iyo bal xubbiga ay rasuulka ilaahay u hayeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayhiyay taasiba ahaydoo isaguna haddaba dee kol hadday taasi dhacayso ayuu gacantiisii marin jiray duhnigaas udgoon iyaga daraaddood iyo dadka aan barhkood aanay ku kaaftoomahaynba inay gacan qaadaan un aanay kuba kaaftoomahayne haydee kolkol arrinta aan sheegaya daraaddeed uba dhunkan jireen gacantiisii ayuusan uba yeeli jirayoo bal waa dee waxa weeyaan waa noocaa ixtiraam isna iyo ikraam iyo maamuus dadkaas dee waxa weeye uu isaguna maamuus ayuusan ulaba iman jiray baabu tasliimi bilmacrifati wagayrihaa baabu tasliimi waa salaamtii la salaamayey dadka bilmacrifati garasho ay bisababi almacrifa iyo wagayrihaa kayrkeedba macnaa salaamtii inaan lagu khaas yeelin ciddii la garanayey waana tii aynu soo marray ifshaau salaamba wax layna faray inay tahay salaamta faafinteedii faafinta salaaduna salaamtuna waxay noqonaysaa ruuxii dee bal wax maanicoo sharcigoo diidayaa jirin in la salaamo dee gaaladii iyo dadka waa laga soo reebayaaye in la salaamo iyadoon la eegin ruuxan garasho loo eegin iyo suxbo iyo waxyaalo ee xaqa ee dadka muslimiinta iskuba leeyihiin oo dee markaas oo dee ah salaamtii kulanka oo kale iyo ruux kastaba la salaamo haddaba bal salaamtii hadday tahay ruux la garanaya iyo ruuxaan la garanaynba macrifo sababteeda iyo kayrkeedba laysu salaamayey taas boorintii layskuba boorinaya iyo fadliga ay leedahay taas buu baabkeedii yahay xadaثna qtaybة qala xadaثna اlayث can يزيid bni abi xabiibi can abi اlkhayr can cabdالlahi bni camri kolley sanadku waa sanad rijaashi صaxiixa xadiidkuna san uu yahay buu bukhaarina uu kitaabka uguba soo saaray meelo kala duwan oo kitaab liimaan ay uguba horeyso sanadkuna dee qutaybana waa galay oo masr waa tegey walow markii dambe aanu degin eh waa sanad reer masar aan leenahay oo waa sanad masri ah guud ahaanba qutaybana markaan eegno dee isagina laysiyo dadkaas rixladiisiibuu kuba tegey walow aanu isagu deegaankahayn markii dambena aanu degin saxaabiguna walow markii dambe uu meel kale kuba dhintay laakiin dee aabihii baaba ahaa ninkii furtay masar cahdigii cumar in badanna waaliga kaba ahaa haddana waqtigii mucaawiye oo kale dib ugaba noqday oo isaguna halkaa aabihii iyo baabula joogay markii dambe ha kaba yimaado daa'if iyo xaggan ha yimaado saxaabigu isaguna waa dee reer masarun marka bal waxaan leenahay waa la daa'ifta sanadkii waa sanad masri ah ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow oo rasuulkii ilaahay baa nin u yimi markaasaa wuxuu yidhi rasuulkii ilaahayow ay lislaami ay ayu khisaali lislaami weeye islaamka qaybihiisa iyo laamihiisa iyo shucabtiisa teebaa khayrun u khayr badan islaamka ee waxa weeye oo islaamkii waa khilaashii ama khisaashii islaamka khasladee ugu khayr badan teebaa ugu mudan oo dee aan markaa aniguna aan aada iyo aada ugu dadaala ugu ihtimaamaa iyadoo ka khayr badan qaybihii kale daraaddeed lafdiga muslim ayulmuslimiina khayrun taasna waa khisaasha dadka muslimiinta waxyaalahay la yimaadaan ay sameeyaan islaamnimadan daraaddeed dee islaamkooda uu kuba xambaarayo teebaa u khayr badan ayaa waa isla macnown qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tudcimu adacaama ay an tudcima adacaama wey oo kolley waa taqdiirku anti masdariyada aydaa ficilka nasbi lahayd baan qab aan qadarayna oo waxa weeyaan kolley dee laqbadna waatay inooguma hagaagayso waa kolley mael carbeed oo shahiira jiro tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraahu kolley dee sabab iyo waxyaalo uu lahaa iyo ciddii uu kuba baxay laakiin waa taas adoo ninka reer mucaydi ama ninka nisbada le maqlo ayaa ka khayr badan aragtidiisao dee magacii iyo maqalkii iyo wixii lagaba sheegayay markuu si markii dambe araggii iyo shakligiisi iyo suuradii iyo wixii baaba aada moodaa inay kala weynaadeen oo markaasaa maselku baxeen laakiin waxaa macnuhu iyo usoo qaataan tasmacu bilmucaydiya asalka ah waa an tasmaca bilmucaydiya asalkaa taas ah kanna waa taas oo tudcimu dacaama bimacnaa waxaa khisaasha islaamka ugu khayr badan maxay an tudcima dacaama inaad cuntadii dadkii baahnaa siiso wa tuqri'u salaama ad salaamtiina macnaa taqra'u salaama kolley riwaayaadka qaarkood waa lagu wariyey aada aqridid weeyaan oo salaamtii calaa man carafta haddii tuqri'u aqrisiin macnaa aada ku xambaarto inuu isagu salaamtii aqriya iyadna waa isla macnoun oo dee markaad adigu salaamtay isagiina waa kuu jawaabayaa salaamtii baad ku xambaaraysaa inuu laba yimaado aqriyo ama laba yimaado ayaad ku xambaaraysaa markaan tuqri'u lafdigan eegno ee waxa weeyaan inaad quudiso cuntadii oo dadkii baahnaa ee muxtaajiinta aada siisid waa khaslo weyn iyo fadli weyn wa tuqri'u inaad aqrisi sida salaamta ama taqra'u salaam salaamtii aad aqridid ood ku dul aqridid aad dee salaamtid calaa man carafta ciddii aada garatay iyo waman lam tacrif kii aanad garanba macnaa ruux kastoo muslim oo kula kulmay muslim waxaan u leenahay dee gaaladii iyagu way ka baxayaan halkan ifshaau salaamkiina way ka baxayaan markay taxiyadan islaamka ay tahay oo dee waabakaa rasuulka ilaahay yahuudiya nasaare in salaam lagu bilaabo uu rasuulku xadiidkii saxiixa muslim iyo la arkaa kitaabkana waa inoogu dambeeyaaye uu nahiyey bal waxa weeye cid kale oo waxay inoo iman doonta abwaaba dee bal ay tahay inaan salaam lagu bilaabayn ama aan la salaamin tarjama uu soo dhigan doono xataa islaamnimada halooba xukume way inoo dambaysaa bal ciddii markaa laga soo reebayay waa halkeeda laakiin salaamtii inaanay noqon un sadee salaamta imaka ay tahay garasho un ruuxaad garanaysa kii kale aan la yskaba dhaafin waayo waa xaq muslimku muslimka kale ku leeyahay marka islaamnimu u leeyahay ee maaha garasho wuxuu yeelanayo qaraabo iyo wax kale iyo sadaaqo waa islaamnimadkan marka watuqri'u salaama calaa man carafta waman lam tacrif macnaa labadaa khaslo waa laba khaslo mudan oo dee khaasatan markay xaaje iyo baahi jirto dadkoo la quudiyo wax la siiyo waa acmaasha kuwa ugu waaweyn bay kaba mid tahay xagga kale salaamtii waa ta aynu soo marray maslaxada kuba suganee ta'liifka ah jeclaanshaha la yskuma jeclaanayo ah waa asbaabihii janno lagu gelinaya dadkii ay isku soo dhowaanayeen bal xataa kuwii isu cadhaysna hadday isa salaamaan oo markii hore isu caloolxuma salaamtani wixii way baabiinaysaa way tirtiraysaayoo xaggii ta'liifka iyo iyaduna maslaxada weyn baa kuba sugan oo ta'liifkii bayna almuslimiin iyo mawadadoodii tanna dee khaasatan marka jahdi iyo baahi ay jiraan waa acmaasha ku khayrka kuwooda uguba mudan ruuxaas bal waxa weeyaan oo dee baahnaa ama gaajaysnaay oo cunto laba siiyey haddaba taas baa khasaasha khasaal islaamka waxyaalihii uba khayrka badnaa kaba mida maxalu shaahidkuna waa qaybta dambe baabu adabi ariiqi wasalaami fiihi way dariiqa adabtii uu lahaa iyo salaamtii dariiqa dhexdii waa dee kii socdayna dadkii waa salaamaya kii meel lagu marayna inuu salaamtii qaado weeye ee salaamtii fi dariiq bal wixii kuba yimi iyaduna ayuu baabkeedii yahay oo adigu waxaa xadiidka inooguba iman insha allahu tacaala xadiidee kalena waa inoo dambeeyaa oo waa isagu xoogaa inoo jiro laakiin dee intan aan axaadiidan kolley salaamtiiyo istidaanka iyo umuuraha ku jirna iman doona oo waxa weeye xadiid abu hurayre kan weeye xadiidkii abu saciid ee shahiirka ee bukhaari iyo muslimba ay wariyeenna waa inoo dambeeyaa bal waa dariiqan dee dadkeenu inagu horta halka beledkan hadday noqoto iyo bilaadan kaleba waata dadku ay caado u leeyihiin waddooyinka inay fadhiistaan ama makhaayadaha fadhiyeen ama aqale hortooda ee taas oo kale laysuma diidayo oo ruuxii dee mamnuuc maaha haddii qarad xun aanu u fadhin inuu waddo fadhiisto dadna aanu dhibahayn oo dadkii aanu ku cidhiiryayn halkay marayeen laakiin maxaa jirta uun ruuxii waxaa laasimaysa xuquuq aan haddii uu dariiqa iskaba ilaaliyo onu dariiq fadhiisan xuquuq aan laguba yeesheen oon laasimteen ayaa laasimaysa xadiidkuna wuxuu inoo caddaynayaa bal haddii aan la daynayn waayo ruuxii waxaa dhici karta xuquuqdii inuu gudan waayo marka waxaa roon inaan dariiqii la fadhiisan weeye xuquuqda in la gudan waayo aro ayaa iska badan marka waxa u fiican ruuxii si waxa weeye inaanu dee dariiqii fadhiisan ee bal haddii lagu fadhiiso meelihii aqalada hortoodii iyo dariiqyadii xuquuq baa ruuxu aan marka kale laasimteen oon kuba timaadeen oon lagu yeesheen baa isagii lagu yeelanayaa xadiidkuna wuxuu inooguba inoo imanaya xuquuqda wax ka mida waa in ka mida caddaynteed ee waan inta aan leeyna xadiid kale inoo dambeeyay marka insha allahu xadiidkaa dambe gaadhno ayaan bal khisaashii kale ee iyadana labada xadiid marka la isu geeyo kaba maqnayd oo kale iyo bal aimada qaarkood oo barhkood ururiyey ama xataa nadmiyey oo kale iyo waa marka dambe aan soo qaadan doonaa biidn illahi tacaala bal taas buu baabkeedii yahay imanka waa xaggii salaamta iyo wax ku tacalluqsanun xdثna مسدد qال xdثna يزيد بن زريع qال xdثna عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنyة xagga سندka koley شhخصi keliyaa jiro inaan hore usoo marin san filayo in مسدد iyo يزيد بن زريع iyo سعيد بن أبي سعيد المqبري isaga waa ki aan شhalayna xataa sn isagii aabhi iyo abu hurayra dee waa dad kitaabka kusoo noqnoqda waa ninkan cabduraxmaan la yidhaaha sanadka dhexdiisa ninka saddexaad ah kolley waxaana magaciisu iyo cabdiraxmaan ibnu isxaaq oo abu daa-uud baa isna xadiidkan wariyo sheekhan ama bukhaari halkan adabka waayo kaa kale abu saciid baan leyna waa ka saxiixayn nooguba sugan halkan lafdigii ama xadiidkii dee saxiixayn ma aha ee bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen oo ka abu saciid buu ahaa ee kan abu hurayre abu daa-uud kitaabkiisa walow aanu dhammayn sanadka waa dhan yahay xadiidka laakiin in ka mida waayo xadiidka abu saciid baa kaba horeeyo oo waxyaalay wadaagsanayaan markaasu in ka mida uunoo kanila dheeriyey kaas ku kaaftoomaye laakiin sanadkan uxunbaa mala ay ku kala bedelan yihiin bukhaari iyo abu daa-uud waa halkaa yaziid ibnu zureyc oo isaga bishr ibnu mufadal taalay musadad sheekhunbuu wada ahaa halkaasaa bishr bnu mufadal abu daawuud taalay inta kalena waa ismile bal waxaan leeyahay matiga markaa waxaa dhacay abu daawuud xadaanaa cabdiraxmaan ibnu isxaaq marka ninkan waxaa la yidhaha saa cabdiraxmaan ibnu isxaaq baa la yidhaha waa nin asalkiisu reer madiina iyo markii dambena basro degay kol kol cabaad baabay magaciisa kaba dhigaanba waa nin kitaabkeenan aladab lmufrad waa ku sugan yahay muslim iyo asxaabu sunan ilarbacana waxbay ka wariyeen macnaa saxiixa bukhaari baanu riwaayo ku lahayn iyo kutubtaa kale bukhaari leeyahay ee kitaabkan aladab lmufrad waa kan wax kaga wariyey muslim iyo asxaabu sunan ilarbacana way kaba wariyeen waana nin marka la eego saxaabada qaar soo gaadhay laakiin cid uu arkay oo saxaabadii kamida lama hayo sidaa daraaddeed waa atbaacu taabiciintii un walow xagga dabaaqa ahaan dadkii taabiciinta ugu dambeeyey dee uu la mucaasaroodo nin arki kari la bacda saxaaba yahay kaleyna dee ma aha derajadii sare ee hiqaada ahayd ee ruwaadda maaha waa nin saduuqah kolley laakiin maaha dadkii itqaanka iyo dabdiga badnaa isaga ka mid maaha cabdiraxmaan ibnu isxaaq almadani wuxuu uhi bal markaa waa taas can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay nahaa waa nahiyey can اlafniyati wa can اljuluusi fi اlafniyati fadhiga la fadhiisto aqalada hortooda iyo meelahaas ayuu rasuulka ilaahay nahiyey afniya waa jamcu finaain oo waa almutasic amaama albeyt baa la yidhaha almutasic amaam meesha waasicune aqalada hortooda taas bay afniyadu tee dee duleedkaa guryaho haddaba rasuulka ilaahay afniyada bacnaa uu nahiyey iyo wasucuudaati wadooyinka muxuu nahiyey waa tane an yujlasa fiiha bedel shtamal adigu waa bal in la fadhiisto oo sucuudaadka waa jamcu saciidin waa duruqdii in ariiqi duruqaat saciid sacuudaat waa isla mid wasan iyo macnaba markaas in waxa weeye haddaba wadooyinkii iyo meelaha aqalada hortooda ah inagana caado inoo ah taas in la fadhiisto oo kolkol dariiqiio iskaba cidhiyo ay dhici karto intii la marayeyna biyo iyo waxyaala fadhiisteen ayaa intii yaradee bannaanayd baa laga yaabaa ama in dee rag fadhiisaan ama dumarboor dadki ay meel ay maraanba waayaan been bal waxa weeye meelaha in la fadhiisto rasuulka ilaahay uu nahiyey dadkii buu ka nahiyey faqaala almuslimuuna waayo lafdiga inoo dambeeya dee iyaakum waljuluusa fi sacuudaat ba iska jira oo ka digtoonaada inaad meelaha fadhiisataan qaala lmuslimuuna muslimiintii baa waxay dhahan waa saxaabadii markaas dee halkaa la joogtay laa nastadiicu rasuulka ilaahay ow dee in nahyigan ama inaanaan fadhiisan ma karayno aw laa nudi walaa nudiiquhu ma karayno manaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu dadka saxaabada uu kaba nahiyo markaaba way la boodi jireen oo way qaadan jireen waxa weeye saasoo kale amarkuna taas buu ahaaye laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nahyigan baanay u arag inuu nahyi dee go-an yahay ama taxriim arrintu ay tahay markaasay rajaynayaan rasuulka ilaahay bal inuu u ruqseeyo iyagii way u baahayiin oo maslaxa ugu sugan oo dee aqaladii had iyo goor laguma jirayo majaalis keliya meelo kale ku kulmaanna may lahayn meelahaasay iman jireen oy fadhiisan jireen oy isku warsan jireen oy kuna sheekaysan jireen waa say rasuulka ilaahay ku yidhaaheen kama maarmayno waa say dhaheen cibaadadadan ma karaynudu waa taas lafdiga inoo dambeeya kama maarmayno oo nataxadau fiiha waanu ku kulannaayo oo waanu isugu nimaadnaayo waanu ku kala war qaadanaaba taas bay yidhahen marka arrinku rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu xarimay oo arrintan ka xarimaya baanay u aragoge waa rugse ay rasuulka ilaahay weydiisanayaan baltaa baahidan ay u baahan yihiin daraaddeed inuu uguba rugseeyo taa qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi dee nahyigii baan litaxriim ahayn ima la macnaha waa dee ay in lam tatrukuu dalika wey haddii dee waa ima la waa ima dee lam tatrukuu dalika oo haddii aydaan ka teginoo arrinkan aad deen weydeen oo kollay aydaan ka tegayn majaalista ama duruqaadka ina fadhiisataan oo taa haddaydaan daynahayn oo ima laad waa in lam tatrukuu dalika weeye haddii aydaan daynayn oo iska daayaan idinleeya aydaan daynahayn faacdu siiya xaqaha afniyada iyo sacuudaadka xaqa ay leedahay siiya waa taan leenahay ee nahyiguna litaxriim maaha ruuxiina hadduu aqal hortii ha noqoto ama wadahaba noqotee fadhiisto in xaaraan buu ku dhacay lama odhanayo ee laakiin way roon tahay in layskaba daayo saa rasuulka ilaahay amray arrinka ay uga roon tahayna xuquuq baa ruuxii aan hadduu aanu halkaa fadhiisan lagu yeesheen baa lagu yeelanayaa xuquuqdaasaa laazimaysa xuquuqdiina si loo ilaaliyo ayaaba adagoo inuu ruuxi gudan waayo abaa roon ee intii xaqaasi ku laazimi lahaa horta iskaba daa haddii aad dayn weydo xaqii ilaaliyo dee xaqii gudo taas baa macnuu yahay qaale waxay dhahan wamaa xaqaha xaqeedu muxuu yahay sacuudaadkii afniyada qaala qabdu lbasari waa ishoo la laabo ee dariiqiina eg xad dumaradii looma odhanayo iyagana waddooyinka hamarina xawaa'ijtoodii way u baxayaanoo rasuulka ilaahay baa soodo ku yihi in allaha qad adina lakuna an takrujna lixawaa'ijikuna ilaahay waa idin fasaxayna xawaa'ijtiina u baxdaano hadday wax soo iibsanayaan iyo haddii taas oo kale marka ruuxii halkaa fadhiyeyna kollay si uu dee bal arrinkan u ilaaliyaa way adkaanaysaa waa umuuraha dee xaqa adag ee meesha kaba dhalanaya haddaba xaqeedu waxa weeye ishii oo la laabo waa mid wa irshaadu bni sabiili kii isagu dariiqa inankiisa waa ruuxa aqal buu doonayaa ama meel buu doonayaa aduu waxbuu waa isagii meeshii iyo maqsadkii uu kuba socday ma garanayo kaasoo la toosiyo la hanuuniyo halkii uu kuba socday lagu hanuuniyo wa tashmiitu alcaadisi idaa xamida allaha ama kan kula fadhiya ha noqoto ama mid dariiqa marayo o dee ilaahay ku xamdiyo od maqlaysay xamdigiisa haba noqotee kii caadiskaana haddii ilaahay ku xamdiyo oo loo duceeyo yarxamuka allah la yidhaah wa raddu taxiyati maxalu shaahidku meelaha buu noqon xagga assalaam walow adabtii dariiqa inoo caam ahaayo dee umuurahan oo dhanba baabkii ay yihiin soo wada gelayaan salaamtii oo la celiyo oo haddii dee inay ruuxii waxaynu soo marray maariga ahaayee isagu socday baa horta ay tahay inuu salaamtii bilaabo kii fadhiyey ku bilaabo isaga ka la farayo hortee inuu ku horeeyo ay tahi waa kaas haddaba dadkiina way badnaanayaan dariiqiina waa la socdaa dadkiina haddii ay xuquuq xaqan ilaalinayaan oo dee ay salaamtii ay joogsanba weydo ruuxutaa inuu dhibsado maahay waa inuu salaamtii celiyo oo xadiidkii hore haddaan kusoo marray watuqra'u salaama calaa man carafta waman lam tacrif adigu haddaad baxdo inaad salaamto ciddii aada la kulantayba mid aad garanaysiyo mid aan garanayn kana muxuu noqonayaa waa jaanibkii kale oo xagga salaamta ka qaaditaankeeda iyo jawaabtiina mid aad garanaysiyo mid aan garanaynba ka qaad weeye ciddii ku salaamtayba kol haddaad halkaa fadhido ina dadkan kusoo maraya ma haddadaas wada taqaanaanuune waa cid kastaba taxiyadii kaba qaad xaqii dariiqa ayaa taasna kaba midoo raddu taxiya waxa weeye isna dee waa ruux kastaba ciddii ku salaamtayba salaamtii kaba qaad kana tii horena ciddii aada laba kulantaba salaam bu ahaa bal xuquuqdii tan baa kaba mid e laakiin waxaan leenahay xadiid kale oo waxyaalo kaleoo ziyaadihii nooguba sugan yihin oo kan kaba sii daraja saleeye kanba dee haynoo sugnaado xadiid inoo sugan haba noqdee ayaa inoo dambeeya biidn illahi tacaala حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا كنانة مولى صفية عن أبي هريرة قال أنه قال وأثر إسلام موقوفة أحمد نسان مر kala duwana soo sheegnay أحمد بن عبد الله بن يونس baa la yidhaayo waa nin dee culimadii waaweyneyd iyo aimadii waktigiisa ahay laakiin awowgii ayaa loo tiiriya tabana badan زهيرna waa زهير بن معaaوية ama kinaanahan mawla safiya bal magaca aabihii ma hayne laakiin waxaa kalay soo naqliyeen magaca aabihii nubeyh in laba yidhaaho waa nin tirmidina kitaabkiisa riwaayo weliba safiya uu ka warinayuu ku leeyahay kitaabkeennana waa kan aharkan buu riwaayadan ku leeyahay waana taabici dhexo waa ka abu hurayraba wax kaba warinaya bal nin asdi la yidhaaho kitaab kutubtan ducafada ah leh ayaa wuxuu kitaabku ku soo arooriyo waa daciifiya laakiin xafnu xajariya siday kaba cabirayaan dacfigiisaasi wax daliila iyo wax mustanada ma laha bal dee ninkaasaa kollay nin isaga naftiisa aan sidiisa isaga naftiisaba la daciifiyaayo dee dadkaas ama hiqaada ah ee wax kaba sheego ama uu daciifiyo isagii baaba waxa weeyaan xaaladiisu taa tahay oo dee ma aha qowlkiisu mid la qaato ama laba xujaysto kitaab weynna waa leeya oo dhinaca dacafadaa oo kutubtaas ay wax kaba soo naqliyaan saasuu kaba cabiray xaafid dacafahu lasdiyu bilaa xuja ninkan asdi waa daciifiyo laakiin xuja la-aane dee se haba yidhaahee imanka ma odhanayno nin hiqa a weeye taas oo ujeeddadu maraatib baa udhaxaynaysa markay hiqanimo la eega iyo markaa daciif la idhaha maraatib baa udhaxaysa xadiidkiisu gaar ahaantiisa xataa keri ahaantiisa xujo isba ma noqonayo maha raggii hiqaada ahaa ee idqaanka badnaa ee laakiin waxaan leenahay hiqanimadu waa martabo sare hiqanimada dee maraatibba kaba hooseysa ama dadkeedu iyo ruwaadeedu xadiidkoodu uu xasan noqdo ama haddii dee cid kale ictibaar uu galo oo dee bal maalan isagii uu quwoobayo xadiidkoodii baaba kii daciifnimo un lagu idlaaqayay kaba horeynayse bal waxaanu isagu kaba cabiraa maqbuula waa nin axaadiida saasa ma laha wax looga tagana imaka oo waa taa uu asdi kuba haysto meeshii maba jiraan dee markay mutaa axaadiidana ama hadalkan imaka inoo soo socdaiyo aharkanna qaybo kaba midii marfuuc ahaan bay nooguma sugnaadeen oo dee waxyaalo kaloo shawaahida waanu helaynaa markaa jaanibkaas baa xoogeynaya barhkoodna isaga daraaddii baabay u daciifiyaan aharkan aan hayno ee laakiin markaan qaybahan kala furfurno ee kuwana waan soo maray kuwo kalena axaadiid bay nooguma sugnaadeen oo muxuu yihi marka abu hurayra qaala abkhalunaasi dadka ka ugu bakhaylsani man bakhiila bisalaam xadiid marfuucaa tan kuba yimi oo inoo sugan ninka dadka ugu bakhaylsan waa nin salaam ku bakhaylay salaamtii waa waxaa maslaxada weyn ay tahay hee fadligana leh ajri uu kuba helayo dee moodo iyo maxabana ay kaba dhalanayso marka ninka intaas ku bakhaylay waa nin dadka ka uguba bakhaylsan oo bal jumladani iyada iyadoo marfuuca ayay noo timi taas xadiid marfuuca weliba sugan walmaqbuunu ruuxa isaguna khasaaray weeye waa ruuxa dagan almaqbuun khasaaray oo dee safqadiisii kuba khasaaray man lam yaruddahu ama man lam yarudduhu ruuxa aan celin salaamtii oo bal iyadoo balkii salaamta marka hore laba iman waayo kaa bakiilkaayo ama dadka ugu bukli badan kii inta la salaamay salaamtii qaadi waayeyna waa ruux khasaaray oo isaguna dee fadliga iyo wanaagga iyo wixii kaba imanaya maslaxo ahaay oo dhan ayuu isdhaafiyey bal dee radintu hadday waajib tahayna waajib uu ka tego ismi ugaba yimaaduu noqonayaayo kaasna almaqbuun man lam yaruddahu man lam yarudda salaama weeye ruuxa aan salaamtii celin wain xaalat haddii ay kala dhex marto baynaka wa bayna akhayka shajaratun man dhaweyd ama cashar dhaweyd man intan kuba soo maray ama lab fain istadacta haddaad kartid waa wada socoteen geed ama wax ka mid wax kale ayuunbaabay aad hareeraha ka kala marteen oo idin kala qariyey fain istadacta haddaad kartid an tabda'ahu bisalaami salaam inaad ku bilowdid oo isaga salaamtii aad kuba bilowdid laa yabda-u marka fafcal oo laa yabda-uka isagoo adigu aad kala horraysid weeye dee kolley waxa weeye muhimku saan soo maray xataa waktigaa yaree kooban ee lakala maqnaa markaa la kulmo salaamtii way jidaysantao waa la isa salaamayaaye adigu haddaad noqotidka ku bilaabaya oonu isagu kaala horeyn wa khayruhum aladii yabda-u bisalaam fafcal samee bal intan dambana iyaduna waxa weeye dee waana taa aynu soo maray iyadoo xataa mawquuf ahaana san markaa horeba sheegnay makana aan leenahayna marfuuc ahaadna way uba timi intan dambe iyadoo marfuucana way u timi oo bal maalan dee mawquuf ahaan horena waan kuba maro bal waxaan leenahay dee shawaahidda kala duwan ayuu xadiidkii yeelanaya xadaثna cimraan bnu maysarata qaala xadaثana cabdulwaariثi can xusaynin xuseynku waa xuseyn اlmucalim waayna inadakon can camr bni shucaybi can saalimin mawla cabdillaahi bni camrin qaala anahu qaal bal kolley cabdullaahi bnu camrin mawlihiisan magaciisu saalim uu yahay waxa weeye waa nin taabiciy oo dee waa kaa saxaabigii kaba warinaya imaamka ibnu xibbaanna kitaabkiisa hiqaadka waa ku soo arooriyo waa isagoo tawhiiqinaya xaafidna xajarna maqbuul buu kaba cabiray bal taa weeye imika kitaabkeenan san baa dhacday salim mawla cabdillaahi bni camrin waxaa dhacay fatxulbaari kolley waa mujaladka koob iyo tobnaad safaxaadka ugu horeeya oo isagoo dee xadiidkan ma warinahayne laakiin shalayto waa ti aynu soo maray salaamta miyaa laga badin karaa wabarakaatuhu ama ilaa intee la gaadhsiin karaa ee casharkii hore inooguma bilaabnaynu waxoogaa aan waxyaalo kale oo jirayna sooba qaadanay kolley xaafidna xajarna raximah llahu tacaala halkaas iyadoo xadiidkii nebi aadam iyo markii la abuuray iyo malaa'igtiiyo waxay u kordhinayaan xadiidkaa uu sharxayo ayuu umuuro kala duwan kuba soo arooriyo xadiidkeennan ama aharkeennani kaba mid yahay laakiin waxaa dhacay in waa nuskadii hore ee ma garan karo umaan laamin dee nuskooyinkan dambe imaka kolley taxqiiqtaa ka duwan leh nuskadaa shahiirka ahayd ee markaa dabcada salafiya kolley waa nuskadaa mujaladaadka hore saddexdaana ibnu baas tacliiqa yaree kooban kuba lahaa markii dambena muxibiddiin alkhadiib uu sii taab yeelay isagu intaasu kuba joogsaday ilaa intaasoo bal maalan taas iyaduna malaa dabco hore ayaa laga taswiiraya laakiin waa dabcada ugu mashhuursanayd weeyaan ee uguba badan weeye ayaa waxaa dhacay halkan oo nuskada dhacay can saalimin mawla bni cumara qaala kaana bnu cumar waxaan haynaa mawla cabdillaahi bni camrin halkaa fadxi aan idiin tilmaamayo kolley mujaladka dabcada saddexiyo tobanka mujaladka ko iyo tobanaad waa safxada lixaadba oo fawaa'id badan ay kuba sugantao xaggana ziyaaday intii aan shalay wax ka soo naqlinayayba ah halkii hore salaamta maxaa ilaa halkee la gaadhsiin karaa oo halkana kuba soo qaataa waxaa cibaaradan baa dhacay can saalimin mawla bni cumar kaana bnu cumara kolley waxaanan leynahay ama waa khada madbacdeed ama waa tasxiifka nusaakhda uun dee sii sawaabkayd waa sidan inoo taalla maaha sidaa fatxulbaari kuba sugan oo ibnu cumar inuu yahay saxaabigu saalimkana mawlihiisii yahay ma aha ee waa sad imanka inoo taallo oo ah saalimkeennan inuu cabdillaahi ibnu camrin mawlihiisii yahay waana nin taabici oo magaciisa intaa wax ka badan aynaan hayn taa aan leenahay ina ibnu xibbaan hiqaadkiisu kuba soo sheego mawlihiisa ahaaye qaala wuxuu yihi saalimkaasi wakaana bnu camrin halkan baa dee wakaana bnu cumara waa tan leeyahay fadxi bay dhacday mooyi dee dabacaadkan dambe imaka ama ajsaadii intaa ka badnaatee bal taxqiiqa leh in waxa ay tahay kolley intaas dee kitaabku dabacaad badan buu yeesho dee imikana waxyaalihii ugu dambeeyey waxaaba kaba mida dabca malaha risaala soo saarto shucayb arnauud iyo ay taxqiijiyadoo labaataneye mujaladiya gaadhay bal dee taa ka badanna meel daaru taasiil la yidhaha sanado badan bay wadeye weli maxanfilaya may soo saarin oo dee way kolley waa taxaqiiqin taa ka badane kolley mujaladaduna taa ay intay aada ugaba badnaan doonaan sida muuqata bal waxa weeye laakiin waxaan leeyahy lafdigu halkaas san baa inoo saxanuun wuxuu yihi haddaba kaana wuxuu ah wa kaana bnu camrin idaa sallima calayhi marka la salaamo faradda uu salaamta qaado ee uu ruuxii dee salaamtii kaba qaado zaada waa kordhin jiray waa say arrintiisu ahayd dee dee faxayu biaxsana min adibu ku socda waxa way ku camalfalaya wax ka fiicantii ugu jawaabo ruuxii ku salaama haddaba kolba inta lagu salaamo waxbuu ku dari jiray intii la yidhi uun jawaabtiisu may noqon jirin faataytu waan u imi walxal wa jaalisun uu fadhiyo faqultu waxaa idhi assalaamu calaykum dee waxaaba kolley inuu dariiq fadhiyey ama finaa beyti waayo baabkaa taas ahay waaba ixtimaal waxaa idhi assalaamu calaykum faqaala assalaamu calaykum waraxmat ullah jawaabna way noqonaysaa iyadoo dee si uun siiqadii iyo lafdigii hore laguba celiyo un wacalaykum asalaam laba odhana uma ataytuhu maratan ukhraa mar kalaan u imi waa maalin kale ama waqti kale faqultu waxaa idhi assalaamu calaykum waraxmat ullahi markii hore assalaamu calaykum keliyu yihi waraxmat ullaahi buu ziyaadiyey waxaan idhi السلام عليكم ورحمة الله فقال قال مركا وحولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعنا لفتي يوم بعلي وعليكم السلام يتلبد وجواب ساني لي اللهم هدو الروح مركا وركب بلابو لا وعليكم السلام سلام يا نقان سمعت تاسع علماء كلام لي هنا هلكا يدا كلام ما جري والسلام يدول ثم أتيته ومركا وحكرني وبركاته ثم أتيته مرة أخرى مرك لا مهمة فقلت وحدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قاعد أمي فقال وحدي سونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيبوا صلواتي هو زيادة دي شريتين مسألة كواسو هذا اللي waxaan leenahay ina dee imaka haddii la dhaafiyo in intii lagu gaabsaday wabarakaatu way habboon tahay waataan shalay soo nidhi haddii la kordhiyana dee iyadana waxyaalo kala duwan oo barhkood ay marfuuc yihiin oo markaa dacfibaha ku sugnaadee laakiin marka la isu geeye isxoogeynaya ayaa kuba yimi oo dee haddii la dhaafiyo lama odhanayo ruuxani waxaan toosnayn buu laba yimi taa lama odhanayo waa kan saxaabiganba wadayibu salawaatihi taas buu idhi oo uu ku kordhiyey kolley waxaana baabkii horaaba malaa aada ugu sii ansabsanaa baabun laa yusallimu ma salaamayo calaa faasiqin kurfa faasiqa oo ruux faasiqa ma salaamayo dee horta kolley nasiixadii iyo waa la isku leeyahay haddii uu qaadanba waayey salaamtii waxa weeye dee waa nooc ta'diib waa nooc hajri iyo nooc zajrin bay noqonaysaaye ma ma salaamayo waa tarjamo waanu jasmiyey bukhaari oo kale saxiixa in waxa weeyaan baabu man lam yusallim calaa man iqtarafa demba ba cunoontiisa bal ciddii aan salaamin oo dee kolley malaa khilaaf meesha jira uu ishaarayo waxa sheegiddii la sheegayay ciddii aan salaamin ciddii dembi kuba dhacday iyo bal ruuxaa dee waxa weeyaan ilaa toobad iyo waxyaalahaas iyo waxbuu soo qaatay xadiidkii kacabiya bal ruux faasiq halkan laakiin wuu jasmiyey taa muu jasmin halkan waa gooyeba ruuxii faasiqa lama salaamayo وحير مركا مصنفك حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله بن الزحرين عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وآثر مركز موقوفا إن سندك يسوى السمم آه سعيد بن أبي مريم إلى صحابك أي نكسر مر باب هراء أو باب عنوان كيسوها باب عيادة الفاسقين waa halkii maradkiiyo taas baabu ciyaadati alfaasiq baab saasuu inoogu soo horreysiyey waa sanadkan laakiin halkaa maxaa dhacay imaka halkan maxay tahay laa tusallimuu calaa shuraabi alkhamri halkaasna maxay ahayd waa lafdigan waa sanadku waa kii un in baabkuna kaasoo u dhigtee laa tacuuduu waxa weeye shuraaba alkhamri idaa maridu waa sanadkan un awalkiisii ilaa dhammaadkiisii baabkuna waa baabu ciyaadati alfaasiq oo kitaabka xag qaybihiisii hore ahaa lafdigii uu markaa kusoo naqliyeyna lafdigan soomuu naqlina matnigu wuxuu ahaa laa tacuudu shuraaba alkhamri idaa maridu walow macnuu mid yahay ama dee waxyaale marka la eego cilada iyo sababta ay isku mid noqonayaan waa lafdi kala duwan halkanse maxaa sanadkii un de marka waxaan odhanaynaa un dee labadaba in waa cabdullaahi bnu camrin laba kalaam uu leeyahay oo kolba dee sanadkana lagu wada wariyey sanadkan uu keliga lahaa markaasuu baabba in soo qaaday xagga saxiixa marka la eegay intan aan hayno kolley kitaabulistidaad iyadoo mucallaqa siiqatu jasmina uu ku wariyey intaa hore muu warina waa intan laa tusallimu ayay saxiixaba kuba sugantay baabkaa madaxiisa baabkaa u dhigtay baabu man lam yusallim calaa man iqtarafa demban buu ku bilaabaaba isaga oo tan laakiin waxaan leenahay balkaa kalena waan soo maray xagga mu-addaa iyo qaradka laga leeyahay isku mid weeye oo dee labadii macno ama wixii ay kala duwan yihiin dee mid kastana wuxuu ahaa hadday salaam tahayna xaq muslim muslimka kale ku leeyahay hadday ciyaado tahayna xaq uu markaa muslimku muslimka kale ku leeyahay markuu ogaado marka labadiiba xaqaasi kolle dee xaaladiisu tan tahay ruuxaa faasiqaa yahay waa dhacayaa weeyaanoo laa tusallimuha salaamina calaa shuraabi alkhamri khamrada ciddii cabbaysay ama kuwa iyo khamrada caba waa loo naseexano waa lala hadlaya bal matalan hadday dee dayn waayaan ha salaamina iska daaya salaamtoodii bal ahar kalena waa inoo socdaayaan horta ma aharada waa saddex ahar baa isdabagale aan iswada raacino xadaثana maxamuud maxamed bnu maxbuubin wa mucalla wacaarimun maxamed ibnu maxbuub waa nin reer basro oo hiqa ah weeye in marka la eego bukhaari iyo abu daauud iyo nasaa-i kutubtooda kuba sugan mucallana waa nin kutubta lixdaaba hore u soo maro mucalla bnu asad waxa weeyaan bahs bn asad walaalkii caarimna waa ninkii dee shairka maxamed bn alfadli saddexan sheekhba qaali waxay yidhaaheen xadaana abu cawaanata can qataadata can alxasani ka hore mawquuf buu ahaa wuxuu ku taagnaa saxaabi kaniise waa maxay waa maqduucba taabici buu ku taagan yahay oo ma dhaafsanaba iyadoo kaa hore hadduu mawquuf ah kani waa maqduuce muxuu yidhi qala laysa ma aha nin baynaka wa bayna alfaasiqi xurmatun adiyo faasiqa wax xurmoo idin dhexeeyaa ma jirto oo hadday tahay salaamtii iyo ciyaadadii iyo taa weeye ruuxa faasiqa taasi iyo adiga salaam dhexdiina ama xurma may ahaanin bal sanadkuna waa sanad inoo sugan xadaثna ibrahim بن الmndiri qala xadaثna mcn بن عيسى qal xadaثnii abu rusayqi أnahu samica عaliي bna cabdالlahi yakrahu اsbranja وayaqulu laa tusalimuu calى man yalcabu biha wahiya min almaysir bal aharkan kole kuwii horeynoo lama sibno oo abu rusayqan ninkan xataa magaciisii makama hayne waa nin reer madiine ahoo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ka midoo laakiin majhuula sidoo xaafidba kaba cabiray ama aan la aqoon oo dee kolley riwaayadiisa mooyaane wax sidaasa macrifo looma hayo sanadka markaa dacfiga asaga ku suganoo xaafidna wuxuu kaba cabiraa majhuul dahabine miisaankiisa laa yucraf uu kaba cabiraa nin la garanayo maaha taas waa mid ama caliy bnu cabdillaahi waa caliy bnu cabdillaahi bnu cabaas weeye waa nin taabiciyo aada u qiimo badnaayo hiqan ahaa caabid ahaa nimankan khulafadii reer bani cabaasna awogood weeye waa ina cabdillaahi bnu cabaas waa nin asaajid ku shuuroobay oo salaad badan oo boqolaal ragcadood bay yidhaaheen maalin kastuu tukan jiraybe cali ibnu cabdillaahi ibnu cabaas waqtiyadii cali markaa laba dile ama waqtiyadaasu ayuu dhashay oo magaciisaba saasa isagaana u bixiyey baaba la yidhah lakiin waqtiyadaasun mala wax siaasi umay dhaxayn dilkiisii iyo isaga dhalashadiisii marka la eego caliyu saajide waa cali bnu cabdillahi bnu cabaas weeyaan oo waa nin hiqoo caabid oo adabkeenana waa kan inoogu sugan muslimna riwaaye waa ku leeya asxaabu sunan laakiin saxiixa bukhaari riwaaye saw kuma laha muxuu yidhi haddaba yakrahu wuxuu nici jiray aburusaq baa ka soo naqlinaya alasbiranja kolley alasbiranja waa waxaan shadranjiga ay yidhaahaan ee dee laguma ciyaaro uun taasun bay tahayoo waa laftii farisiya horta suu yidhaahaa ibnu ahiirna nihaayihiisa waa malaa dee qaybahan ay kaba kooban tahay baa malaa qayba ahaan baa kuwa lix libaax suuradiiba lahaayo mee faras baan ujeedaayo waxay kaba cabiraan waa faraska ku sugan shadranjiga magacan laba yidhaha waa magac farisiya un macnuhuna waa bahashaa shadranjiga ee waa tan imakana xataa musaabaqaad iyo waxyaalo iyo bal caalamiya loo dhigaba taasi waa nici jiray horena waa tii ay nardiga iyo waxyaalo usoo maray waana inoo dambeeyaa nardiguna oo dee bal waa waxyaalahaasun waa umuurahan adugu laguma ciyaaro un ama dubnadan haba noqoto iyo dee waxaa shadranjigaa intaas in badan maysir iyo khimaar bay khimaar bay u isticmaali jireen oo dee xaaraan bay noqonaysaa haddii khimaarba loo isticmaalayo haddii kalena horese nardiga ugu soo marre waa inoo dambeeyaane ee salaadii iyo cibaadaadkii iyo waxyaalana waa lagaba shuqloomayaayoo khayrkii iyo waajibkii bay ruuxa kaba hadlaynaysaa haddii aanay xataa lagu khimaarahaynbo ruuxii waajib kuba dhaafayo wasa turubkaa la ciyaaraya dhici karta ruuxu isagu halkaasun habeenoo dhan taagnaado salaadna aan loo dhaqaaqahayn oo kale yani waxbay jirinba maysire iyadna dee jaanibkaas baa xurmadiiyo waxaan ay ugaba imanaysaa haddaba uu nici jiro wayaquul wuxuu odhanayay laa tusalimuuha salaamina waxaa odhanaya hadda cali waa maqduuc isaguna waa taabici layne calaa man yalcabu biha cidda ku ciyaaraysa wahiya min almaysiri dee waa in badan maysirba ayaabay ahayd usluubkeeda loolaba imanaya maysirkay kaba midtay bal waxa weeye haddaba imaka aahaartan wax marfuuca inoomuu soo naqlin ee aahaar kala duwan buu inoo soo naqliyey macnuhuna uu yahay ruuxii faasiq ahaa iyo dee kii mubtadacaayey inaan la salaamahayn taasba ayuu inoo soo naqliyey kolleyna jumhuur culamaa qowlkooda weeye dadka caynkaasa inaan la salaamahayn haddii ta aan idhaahnana xadiidkii aynu soo marray ee rasuulka ilaahayna amree ifshaau salaam ee iyo kan imakaan haynee taqra'u salaama calaa man carafta walaa waman lam tacrif ayaa laga soo reebayaayo ifshaau salaam marka cumuumkiisii ma lahay dee waa laga soo reebaya waxaa laga soo reebaya dadkan oo kale gaalkii iyo waxa weya waa laga soo reebi kii faasiqa baa laga soo reebiyo bal markaa cumuumkii ifshaa salam iyaga ayaa lagaba soo reebaya kolley jumhuur culamaana qowlkooda weeye imaam nawowi baa raximah llahu tacaala wuxuu dhaha lakiin ruuxii haddii uu dee daruura ama waxay ku xambaaraan uu baahday arrinkan salaamtii oo waa maxay wuxuu kaba baqabaqanayaa haddii uu salaamta laba iman waayo salaamtii waxbay ka badbaadinaysaa dhibi inay u timaado diineed ama dhib adduunyo hadduu ruuxan salaami waayo dee waa ruux mutajabir oo taasoo kaloo dhibi kaba imanayso mafsado diineed ama mid adduunyo kaba baqanaya marka caynkaasa waa daruuradan iyo xaaladaasoo waa salaamaya ibnu carabi baa intaa wuxuu kuba sii daraa warade ibnu carabi horeeye waa hadalka salaamtiina markaa wuxuu la niyoonaya de asalaam saynu soo maray ism min asmaa illahi tacaala ama isagoo le allahu raqiibun calaykum yo mahatii dee ilaahay baa dee idin xaaladiina la socdo taas iyo macnihi iyo umuurahaas uba niyoonayaan bal waxaan leenahay kolley jamaahiir alculamaa qowlkoodii weeye dadka ahl almacaasi de waxa weeyaan iyada bal naseexadii iyo wanaaggii la farayey iyo xumaantii laga nahayayey waa halkeen waktigaasna hadday maslaxa ku sugantao dee taas loo adeegsado waaba sax laakiin haddii dee waxoodii ay ku negin yihiinba taas oo kale in waa nooc ta'diib weeyaane inaan laba salaamin bal taas waxaana ay arrintu ay tahay ifshaau salaamtii oo iyada lagaba soo reebaya taa weeye saxaabada qaar bay kaba soo naqliyeen iyagu ifshaau salaam cumuumkeedaa ku dayn jiray sa abu umaamo iyo cid kastuu la kulmada xataa gaalkiibaa salaami jiray laakiin taas waxaa la arkaa waxyaalihii soo reebaya axaadiian ama koon haba noqoto ahaar ama rasuulka ilaahay qowlkiisa laa tabda-uuhum taas dee yahuudiya nasaaro oo kale inaanu isagu dee ka warhayn marka ama aanu soo gaadhinu taa cumuumkaasuu laba iman jiray ibnu mascuud bay kaba soo naqliya haddii meeshii ay calaaqa ay jirto sida ruux maalin baa la arkay iyagoo dee dadkii ciraaqna waa la joogaa nimankaa dahaaqinta ay odhan jireen mala meelaha beeraha iyo qaryooyinka halka madaxda ah laakiin diintiisii iskaba hayso ay dariiq wada mareen oo markii ay kala baydhayeen assalaamu calaykum uu ku yidhi markii la weydiiyo calqamaa la socdo uhi miyaana taa diidi jirin dadka caynkana in salaam laguma bilaabo ayuu kaba dhigay dee suxbadan dariiqa inta ay wada socdeen iyo taas iyo inay xurmadii adigu dariiqaa tahaybe bal waxaan leenahay kolley jamaahiir culamaa ta yidhaaheen waa taasoo ifshaau salaam umuurahan waa laga soo reebaya ifshaau salaam taa layna faray baabu man taraka salaama cala lmutakhaliqi wa asxaabi almacaasi weli abwaabtii baa inoo socota bal ciddii kaba tagtay badaaniman bal baabkii waa shaksi cadayntii taraka ka tegaa salaama salaam uu salaamo cala lmutakhaliqi waa kii isagu khaluuq waa nooc diibka ka midoo dumarka laguba yaqaanay oo cawlamidabna lahaayo zacfaraan iyo waxyaala layskuba daray kaba samaysnaa waa khaluuq kol kol carusyad iyo waxyaalahaasna dee mala xagga dumarha ugaba yimaadee ay marsan jireen oo kale kaa ruuxii waa dee waxaan loo badnayn wax diib dumara ruuxii uu ku arkay isagoo marsan ruuxii salaamtiisii kaba tegay iyo asxaabi macaasi macaasida dadka iyagu u ehelkaan xadaثna akriya zakariya bnu yaحya qaala xadaثani اlqasim bnu xakmin اlcuraniyu qaala akhbarana saciid bnu cubaydin الطa'iyu can caliy bni rabicata can caliy bni abi طaalibin waqti baa aada u kooban oo markaas kolay tarjamada kuma joogsanaya maka عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay wuxuu soo maray عalىa qowmi qowm buu soo maray فيihim dhexdooda rajul nin uu ku sugayay muتakhaliq marsaday bkhaluqin طiib dee aharkiisu muuqdo oo waana diibkii dumar weeye midabkaas khalama waa khalq waxyaalaha isku dareen bay ka samaysan jireen oo zacfaraan ka mid oo cawlaan ama casaaniya wuu noqon jiray dee muuqdo oo jirhkii ama wixii kaba muuqanaya haddaba nin kaa marsan buu soo uu ku dhex jiro uu dhex fadhiyo ayuu soo maray fanadara ilayhim xaggoodii buu deeyo wasallama calayhim waanu salaamay dadkii kale wa acrada can irajuli laakiin ninkii uu kaba jeestay faqaala rajulu ninkiibaa wuxuu idhi acradta canii waad iga jeedsatay rasuulka ilaahayow de maxay sababtu tahay qaala wuxuu uhi bayna caynayka labadaada indhood dhexdooda waxaa jamratun dhuxulba ah bamacnaa dee waa shaygan oo malaa nahiyina waa u horeeyey uu rasuulka ilaahay kaba nahiyey waana wixii uu marsanaaye halkii diibkani kaba muuqday ee shaygu haddii uu yahay shay laysu diiday oo macsiyaba ana wixii ka dhalanaya ahaartiisii dhuxul naareed inuu noqdaba weeye markaa taas baa labadaada indhood dhexooda ku sugan oo ujeedadu shay dee aan banaanayn oo hadhow jamra kugu noqonaya ayaad ku dhex jirtaa ama aada marsan tahay tiibuu kuba yidhi taas baanan kaaga jeestay taas baanan kuu salaami waaye xadaثna ismaaciilu qaala xadaثanii sulaymaan can ibni cajlaan can camr bni shucayb bni maxamed bni cabdillaahi bni camr bni caas bni waailin isahmiye can abiihi can jadihi ana rajulan bal sulaymaan waa sulaymaan ibnu bilaal ibnu cajlaanna waa kii aan shalayba sugayne maxamed ibnu cajlaan weeye maanta sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo dhameeyey abtirsiintii camr bni shucayb waayo waa nin weliba kutubta sunanta nuska fiican oo axaadiid kala duwan oo fiqiya ayaa lagu wariyaa dariiqiisa dee si u yimaadaana waxa weeye waa camr bnu shucayb can abiihi can jadihi taas atirsintiisiibuu sheekhu raximah llahu tacaala halkan nooguba dhameeyo waa camr bnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillahi bni camr bni caas ibni waail dee waa cabdillahi bni camrin baa awow ah markaa in awowgiina dee waxaana ah waa shucayb iyo moxamed iyo cabdillaahi intan baa israaco isaga iyo cabdillaahi labaa u dhaxeeya marka waa halkana ishkaalku kolkol kaba yimaado damiirka muxuu yihi markaa imaka can abihi aabihi aabihi waa kuma waa shucayb can jadihi awowgii awowgii shucayb iyo moxamed baa meesha inoo yaala me iyo cabdillaahi baa inoo yaala damiirkan can jadihi ma cabdillaahi baan u celinaynaa mee camr baan u celinaynaa mise shucayb baan u celinaynaa taas weeye waana tan halka waa nusko kalaam leh culimada qaarkoodna ay kalaam kaba keenaan oo yidhaahaan de haddii aan idhaahno can jadihi can jadi cabdillaahi can jadi camrina camr awowi moxamed buu noqonayaa moxamedna waa taabici markaas oo xadiidkii wuxuu noqonayaa mursal buu noqon haddaan damiirkan idhaahno can jadihi oo aan u celino can jadi shucaybna shucayb iyo cabdillaahi moxamed baa u dhaxeeyo halkaa kala go' baa jira inqiaac baa meeshii imanayo xadiidka ama munqadic buu noqon ama mursal waa barhkood siday yidhaahaan weeye ay kuna cileeyaan nuskada oo dhan ba ay ku cileeyaan laakiin bal waxaan leenahay damiirka can jadihi ku jira guud ahaanba allahuma waa la arkaa meel ibnu xibbaan iyo dhacdo sanoo kalena magacuu u dhammaa uu riwaayo ku lahaaye moxamed riwaayo saasa inooma laha ee cidda riwaayada li waa camr iyo shucayb iyo cabdillaahi bnu camrin markaa damiirka can jadihi ku jira waa can jadi shucaybin shucayb awowgi ee maaha shucayb camar awowgi shucayb awowgina cabdillahi bnu camrin buu ahayoo bal aabihi baa ka hor dhintay oo shucayb isaga cabdillaahi sooba koriyo hadaaguu soo gaadhay inqidaac xaggaa ma jiro bal taasba weeyaan oo in waxa weeyaan kollay sanadku tuu yahay weeye can jadih oo wamaa rawaa camru bnu shucaybi can abihi can jadihi faalaktharu naxtaja bih xamla lijadihi calى aصaxaabi waqiila bilibsaaxi waاsticaabi waa barkood sa yidhaaheen waa in la caddeeyo awowu ku yahay si aan xadiidkii u qaadan karno barkood ayna meel riwaayadaha lagu dhameeyo sidoo moxamedna riwaayaha yeesho si aan u aqbalo ase ibnu xibbaanna meel laguba arkay sanadkiisa lakiin waxaan leenahay waa tan oo faalaktharu naxtaja bih soosuyod alfiyadiisa kuba idhaahan muxuu yidhi haddaba ana rajula waa cabdillahi bni camrin baa markaa uu noqonaya nin baa ata nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi uu yimi wa fii yadii walxal fii yadihi khaatamun min dahab ninka gacantiisa kaatun dahabaa kuma jiray waana intii dahabka la xarimay waayo rasuulka ilaahay mar intaan la xarimin kaatun dahaba waa samaysay haddana markii taxriimkiisu yimi uu tuuray iyadoo la wada arkayuu mimbar taagan yahay ayuu mimbar kuba taagan yahay waa intii la xarimay dabadeed ee ragga laga xarimay baan ujeedaa faacrada الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam canhu rasuulka ilaahi baa ninkii kaba jeestay falamaa ra'aa markuu arkay arajulu ninku karaahiyatahu nicitaanka uu rasuulka ilaahay nacay oo waa kan jeedsigan inuu isagii diidayo ayuu dahaba tegey faalqa khaatama kaatuntii buu tuuray waakhada wuxuu qaatay khaataman kaatun min xadiidin bir ka samaysan buu soo qaatay oo kaatun kaloo bir ayuu soo gashaday falabisa wuu xidhay waata nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi buu u yimo qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu ku yidhi hada sharun macnaa ka baaba ka shar badan waa xadiidkii oo haadaa xilyatu ahli naari dadka ahlu naarkaa xilyadooda weeye waa kun dee salaasil iyo aqlaal iyo waxaa xadiidkaa ayaaba iyagii dee markaa ay ku xidhxidhan yihiinba marka waa wixii ay ahlu naarku iskuba qurxinayeen ama xilyadii ahlu naar weeye macnaha ujeeddadu kana ma habboone iska daaweeyaanoo farajaca ninkii uu laabmayoo fadaraxa uu tuuray khaatamkii xadiidkaana walabisa wuxuu xidhay khaataman kaatun min wariiqin fido ah ama lacag ka samaysan fasakata canhu nabiyu sala allahu alayh wasalam markii uu yimi isagoo kaatun sita ama laakiin dee wariqa ama fida ah rasuulka ilaahay kan waxba muu odhan kamanaan ujeedsan uu kaba aamusay bal taaba weyn kolley maxalu shaahidku imaka halkan waa jeedsigan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nin kaba jeedsaday iyo kaa horena waynooguba sugnayd isagii inaanu salaaminoo horta baabku wuxuu baabaysnaayo dadka asxaab almacaasi salaamtooda in layskaba daynayo bal waxaan leenahay dee xaq ay leeyihiin baa jirto wanaaggii la farayay xumaantii loo diidayey iyada taas weeyano way leeyihiinba laakiin ruuxii dee hadduu taa aqbaluu qaatana khalaas dee waaba wixii la doonayay oo salaamtiisii lagama tegayo dee markaa horena ine waxa weeyaan maslaxada iyo dantaasi ay kuba sugantahe wanaaggii loo sheegayo si dabacsan iyo taa looguma sheegayo ruuxii soo jiito oo kuba aqbalana dee kollay salaamtii iyo maslaxaba kuba sugan la imaatinkii lalaba imanaye laakiin ruuxii muqiimkaa ruuxii musirka ah ruuxaas oo kale waa kan aan ehel u ahayn ama aan mudanayn taadiib daraaddeed iyo zajrin waxaanu kuba jiro loogaba tegayo salaamtiisii loogaba tegayo dee qolooyinkana mid kaatun xidhan iyo mid khaluq marsan iyo waa xaaladutay ahayd waana kaa asxaab almacaasi noocaan yeelay ama kaatunkan xadiidka ah iyo wixii kuba tacalluqsan bal xadiid ama ayaa inoo dambeeya yar dheer oo inoo soo socdo sanadkiisa dacfiah kuba sugnaado oo ay kuba sugan tahayba in iyada waxa weeyaba sida wuxuu rasuulka ilaahay fasaxay kaatun xadiida iyo in laba qaatee intan iyo kaa kale ayaan sila eegi doonaa wallahu subxaana watacaala aclaa aclam insha allahu tacaala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta